sidii aad dhowaanahan ba la socoteen waxaa qaybo kala duwan oo bulshada caalamka oo taageero u fidiya soomaaliya ay soo saareen war saxaafadeed ay ku muujinayaan walaaca ay ka qabaan go'aankii baarlamaanka soomaaliya uu xil kaga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo sida loogu baahan yahay heshiis siyaasadeed oo laga gaadho nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa sanadka laba kun iyo labaatanka haddaba waxay arrintani uga dhigan tahay soomaaliya iyo waxa laga filan karo bulshada caalamka haddii dowladdu ay ku adkaysto mowqifkeeda ayaa waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli uu ka waraystay doctor maxamed xuseen gaas oo jaamacadda oslo ee dalka norway ka dhiga xidhiirka caalamiga iyo siyaasadda dhowaanna ka soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay yani diidmo ay diidan yihiin siday wax u dhaceen isla ahaantaan ay u arkaan wixii ka dhaca aqalka hoose baarlamaanka in uu ahaa waxaan sharciyad lahayn iyo waxaan la sugaynin marka la fiiriyo xaaladaha uu waddanku ku jiro xaqiiqatanna waa waxay aada uga xun yihiin sida aad ka dhansan karto ama ka dareemi karto saxaafadeedyadan ay soo saareen waa gartay haddii mar beesha caalamku ay war-saxaafadeedkan sida wadajirka ay usoo saareen ay uga hadleen go-aankii ay baarlamaanku sabtidii xilka uga qaadeen ra-iisul wasaare khayre sheegtayna in xilligan loo baahan yahay in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay xilligan dowladda uu hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wallaahi dee kolley dowladdu saxaafadeed bayada soo saartay ay leedahay maxay ahayd soomaaliya waa waddan madax banaan marka laakiin taasi ma ay caawinayso dowladnimada soomaaliya iyo iyo dadka soomaaliyeed iyo hiigsiga in qarannimadoodii gadaal ay u yagleelaan sababtuna waxay tahay bulshada caalamku war-saxaafadeedkooda waxay ku qireen ama ay ku caddeeyeen in aanay ama raba aqbali doonin doorasho aan lagu wada heshiinin oo saamileyda siyaasadda aana dhammaantood ku heshiinin isla mar ahaantaana waktigeedii ku dhacdo waxaan hayn marka su-aasha meesha taalla waxa weeyaan dowladdu waxay u baahan tahay in ay arrinkaasi iyada ah ay abaarto iyadoo ka leexleexanin waayahay laakiin haddii soomaaliya dabcan waxay ku doodeysaa in la ilaaliyo madax banaanida iyo go-aankeeda maxaa marka laga filan karaa ayay kula tahay bulshada caalamka haddii dowladda federaalk soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda waxa dhacaya waxay tahay bulshada caalamku dhinacyo badan bay ka taageertaa soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya sa usoo noqon lahayd kow taageeradooda inay joojiyaan ama dhan dhaqaale ha ahaato ama dhan kale ha ahaato tan kale waxay ayay ku tallaabsan karaan ooyna caddeeyeen oo war-saxaafadoodkooda ku caddeeyeen in ay u aqoonsanayaan qaswadayaal siiba war-saxaafadeedka uu maraykanku soo saaray waxaa ku cad in tallaabooyinka noocaasa ay u aqoonsan doonaan qaswadayaal qaswadayaal haddii looba aqoonsadana waxaa imanaysa baarlamaankii iyo iyo dowladdiiba in maxay ahayd hogaankeedii loo aqoonsado qasadayaal taasu xigtana waxay noqonaysaa dhaqaalihii inay joojiyaan taageeradii joojiyaan sharciyadii dowladda iyo aqoonsigii lagala noqdo taasina waxay ku tahay dhibaato culus ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadoodii iyo wixii lasoo kabkabayay oo oo laysu soo qoridiibayay tallaabada kale oy qaadan karaanna waxay tahay maadaama oy qaswadayaal ay ay u aqoonsanayaan in ay maxkamad keenaan sababtoo ah qaswada qofka marka loo aqoonsado miinis waa lala xisaabtamayaa weyaan wax allaale wuxuu biiy marka doorashadu hadday xilligeeda daba marto oy noqoto doorasho cid walba saamileyda siyaasada iyo maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii aanay raalli ku ahayn waynan ogolayn waxay noqonaysaa in laysu maxkamadeeyo oo dowladda la sharciyadii lagala noqdo cid allaale ciddii arrinkaa ka dambaysana maxay ahayd maxkamadda caalamiga la keeno oo wixii dembiga iyo wixii dhibaato ay geysatay iyo dhibaatadan siyaasadeed iyo qallaasahan siyaasadeed ay horseeda uu horseeday tallaabadan ra-iisul wasaarihii waddanka mudane xasan cali khayre in si sharci darro ah lagu tuuray ay cawaaqibteeda qaadato kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo jaamacadda osle dalka norway ka dhiga xidhiirka caalamigaio siyaasadda una warramayay wariyaha eega magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington